let me know how you're making that happen.
T-
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somaly com duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa maalin salaasaa taariikhduna ay tahay toddobiyo tobanka bisha noofembar sannadka laba kun iyo labaatan haatana saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiyo barhkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay shantii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkaasi wada jira idin kala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax qodobada dhegaystayaal idaacadda duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaaliya oo magaalada nairobi ka hirgeliyey iskuulu dadka lagu baro wadista baabuurta ardada gawaarida laba qaybood ayaan barnaa ku yar iyo ku weyn iyo sidoo kale giyaarkii automatic intaba waan barnaa waxaa kale oon barnaa sida shuruucda waddada ee sidoo kale lagu magacaabo theoriga waxaa kaloo aad maqli doontaana gabarh sawir qaada oo aan ka waraysana iyadana xirfadeeda kaalmihii heesaha iyo weliba ciyaarihi ayaad sidoo kale dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan duurnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ay inoo hayso falastiin axmed iimaan
mahadsanid cabdixakiin goobjoogayaal ku sugan etoobiya ayaa soo warinaya in ciidamada cirka ee wadankaasi ay duqeeyeen caasimada gobolka tigray isniintii shalay qaramada midoobey waxay sheegtay in xiisada sii kordhaysa ee dalka ethoobiya ay ku qasabtay shan iyo labaatan kun iyo saddex boqol oo qof in ay u barakacaan wadanka dariska laha ee suudaan dadka degan magaalada maqala ayaa u sheegay v o e-da in duqeyntu ay dumisay guryo iyo qeyb ka mid ah jiifka ardayda wax ka baranaysay iskuulka kiniisadda st george debresiyon gabramichael hogaamiyaha ururka t p l f ee qowmiyadda tigray ayaa u sheegay wakaalada wararka ee reuters in ugu yaraan laba qof oo rayida ay ku dhinteen duqeyntaasi halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen ma jiro ilo madax bannaan oo xaqiijiyay sheegashadaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka ethoobiya demeke maconan ayaa sheegay isniintii in dowladiisu ay sameynayso wax walba oo ay dadka rayidka ku ilaalinayso madaxweynaha la doortay ee mareykanka jo biden ayaa ka digay diidmada madaxweynaha sii caraabaya donald trump inuu aqoonsado xilliga kala guurka ee labada madaxweyne isbedelayaan ka hor labaatanka januari markaasi oo la caleemo saaraya madaxweynaha cusub taasoo yeelanaysa saameyn ballaaran xilligan uu jiro xanuunka safmarka ee coronavirus biden ayaa sheegay mar uu wariyaasha uu ugu jawaabayay magaalada wilmington ee gobolka delaware dad badan ayaa dhiman doona haddii aysan wada shaqaynin labada dhinac ee isbedelaya biden ayaa mar kale ka digay in xilliga qaboobaha uu noqon doono mid madow wuxuuna ugu baaqay aqalka koongareeska inay ansixiyaan miisaaniyad saddex trilyan oo dollar ah taasoo looga falcelinayo waxna looga qabanayo dhibaatada dhaqaale ee uu keenaya xanuunka covid madaxweynaha la doortay ayaa ku dhaleeceeya trump inuu xilligan adag uu golof ciyaarayo biden ayaa sheegay sidoo kale in dadku ay kasii dhammaanayso caymiskii shaqo la-aanta isla markaana labaatan milyan oo qof oo maraykana ay qarka u saaran yihiin in ay guryahooda lumiyaan mar haddii aysan iska bixin karin lacagihii bilaha ahaa ee guryaha
magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya waxaa muddooyinkan ku soo badanayay dugsiyada lagu barto dirawalnimada baabuurta oo ay magaaladaasi ka hirgelinayaan dhallinyaro ganacsato soomaaliya oo ku nool magaaladaasi nairobi warbixin arrintaasi ku saabsan haddaba dhegaystayaal waxaa inoo haya wariyahayaga khadar maxamuud xareen
xarumahan oo lagu barto sida baabuurta loo kaxeeyo amaba darawalnimada oo ay inta badan magaalada nairobi ee caasimadda kenya ay ka hirgeliyeen dhallinyaro soomaaliyeed ayaa waxaa wax ka barta soomaalida ku nool magaalada nairobi ee daneeya inay baabuurta kaxeeyaan iyo sidoo kale dadyooga kale ee aanan soomaalida ahayn dalka kenya marka laga hadlayo dhanka kaxaynta gaadiidka waxaa ka yaallo sharciyo adag kuwaasoo darawalkii aanan u hoggaansamin ay ku adag tahay inuu baabuur ku kaxeeyo gudaha kenya gaar ahaana magaalada caasimada ee nairobi waxaana xarumaha lagu barto kaxaynta baabuurta ee ay soomaalidu ka hirgeliyeen magaalada nairobi ay wax badan u fududeeyeen in dadka soomaalida ee daneeya inay gaadiidka darawal ka noqdaan amaba ay kaxeeyaan ay durbadiiba fahmaan sharciyada dhanka kaxaynta gaadiidka aadan cali oo ah maamulaha xarunta egazel ee xaafadda islii ee magaalada nairobi kana mid ah meelaha ugu badan ee ay soomaalidu ku bartaan darawalnimada ayaa waxa uu sharaxayaa qaabka ay dadka u baraan darawalnimada iskuulkeenna waxaa lagu magacaabaa exel driving school ee gawaarida ayaa lagu baranayaa ardada gawaarida laba qaybood ayaan barnaa ku yar iyo ku weyn iyo sidoo kale giyaarkii automatic intaba waan barnaa sidoo kale waxaa kale uu leeyahay gaari kaleoo lagu magacaabo ee mashiinka ee simulation la yidhahdo ama simulator oo sidoo kale asagana ardayga waxyaalo badan ka caawinayo sida steerinkii giyaaradii ee qaybta barashada gawaarigu asagana ka mid yahay waxaa kale oon barnaa sida shuruucda wadada ee sidoo kale lagu magacaabo theoryga waxaa kale oon baraynaa ciladooyinka aasaasiga ah si gaariga macnaha hadday cilad ku timaado qofka darawalka uu fahmi kara ama cilada oo dhankaay u badan tahay macnaha cilad bixintana ardayga waan barnaa waxyaabahaasaan halkan ardada aan ku barnaa ardada aan wax baraynana marka ma soomaaliga keliyaad bartaan mise qowmidaha kale ee dalkana bulshooyinka kalena waad bartaan oo
soomaalida kelix ma barna qomooyinka kala duwanna sidoo kale waan baraynaa oo waxbarashada u baahan oo dhanka gawaarida ah
ka waran ganacsigan maxaa caqabadaa wax caqabadaa ma jiraan intaad ka shaqaynayseen ha wax caqabada uu leeyahay waxyaalo badan ayaan la kulmaynaa maadaama ee waddadeenna aad aragtay wax lagu baranayo isliina jaamkeeda uu iska badan yahay inta badan qof guruud uu yahay marka ugu horraysa ee gaari la baraayo waxyaalo badanaa lala kulmayaa sida waddadoo kale ay caqabadooyin fara badan ka jiraan jaamkeeda u iska badan waxyaalahaasoo dhan ayaa lala kulmayaa marka ardaygu muddo intee leeg ayuu baranayaa
ardada muddada ugu yar wax baranaya waxaa weeye bil weeye casharada ay baranayaan aan ardayga aan barno muddo bil weeye kadibna markuu dhammeeyo waxbarashadii imtixaan baa laga qaadayaa kadibna wuxuu helayaa resultii oo ahayd natiijadii lesinka ayuu helayaa hadduu imtixaanku soo dhaco sidoo kale waa lagu celinaya dhibaatooyinka ay waayadii hore qabeen soomaalida ku nool magaalada nairobi ee doonaysa inay baabuurta kaxeeyaan amaba ay darawal noqdaan ayaa ahaan jiray inaysan helin macalimiin soomaali ah oo luuqadooda soomaaliga ugu sharaxdo sharciyada kaxaynta gaadiidka magacayga waa axmed cabdisaal waxaan ahay arday ka mid ah xarunta excel driving school runtii waxaan ku soo biiray bil ka hor waxaan ka jaahil baxay waddooyinka sida loo isticmaalo iyo shuruucda waddada iyo qaab ahaanba sida gaariga macluumaadka iyo macluumaadka reeroo gaariga sida loo hagaajiyo cagta loo furo loo xiro marka qaybo badan buu leeyahy iskoolka waxaa ka mid ah shuruucda waddada sida qaab ahaan waddada a u isticmaalayso ranaboodka a u isticmaalayso waddooyinka a u isticmaalayso iyo qaab ahaan waddooyinka inta ay u kala baxaanba waxuu kaluu leeyahay macluumaad yaryar taasoo ah dhibka kugu imaan karo adigoo gaariga waddo ciladaha kuu imaan karo ciladahaasoo la rabo inaad si fiican u taqaano wax ay yihiin iyo sida loo xalliyo inkastoo soomaalida ku nool magaalada nairobi ay heli karaan iskuullo lagu barto kaxaynta gaadiidka haddana weli waxaa jirta caqabad weyn oo haysata dadka qaxootiga soomaalida ee ku nool magaalada nairobi taasoo ah inay adag tahay in qof qaxooti ah uu gaari ku kaxeeyo ama darawal uu ku noqdo gudaha magaalada nairobi iyo guud ahaan dalka kenya ibraahim cali maxamed oo ka mid ah macalimiinta exel drive school dadka ayaga ah waxaa horta sharci ayaa lagu diiwaangeliyaa oo qofka inuu wato sharci kenyaan ah inuu wato ama hadduu baasboor uu leeyahay baasboorka uu deganaasho u saaran yahay ayuu laysinku ku heli karaa hadduu qofka allen u wato inuu laysin uu heli karin balse hadduu uu baasboor u wato baasboorkana uu deganaasho u saaran yahay ayaa laysinka adsii karnaa laakiin soo caqabad ma ahan dad badanoo dee raba inay gaadiid kaxeeyaan haddana aysan heli karin sharci la-aan dartii waxaa way tahay oo aqabood way tahay waayo dad badan baa u baahan inay bartaan oona leysinkaasna uu aad u muhiim u yahay waayo haddii aad gaari aad kaxaynayso ama gaari aad leedahay darawal baa ahay aad leysin kale aad aad aad qabin dhibkeeda leedahay waayo stiil adiga darawalnimadaada wax baa ku jira oo stiil full darawal ma dhihi karno adoo leysin la-aan khadar maxamuud xareed v o a
haatana dhegaystayaal jalleecna dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aan ku wada nasanno codadka asad faqdid iyo ayaana
barto waxa tahay hormuud waxa tahay hormuud waxa tahay hormuud jacay heerka la heegintan jiray ma helin hibashada kalgacal naftaa ii hurto ma hilmaami karo ma hilmaami karo adigaba hortaa mahasaawi jirin haweenkanaadan hadal kugu barto waxa tahay hormuud waxa tahay hormuud waxa tahay hormuud jacayl heerka la heegintan jiray ma helin hibashada kalgacal naftaa ii hurto ma hilmaami karo ma hilmaami karo fani kartida halka kugu jira ihogaamiyo halkaniga dhigehe ihareera jooga jooga ihareera jooga jooga ihareera jooga waxa tahay halyey uba loo hayo haraggeesi iyo hararagam ee habisii macaan haraggeesi iyo hararagam ee habisii macaan fani kartida hanka kugu jira ihogamiyo halkadiga dhigahe ihareera jooga jooga ihareera jooga jooga ihareera jooga waxa tahay halyay uba loo hayo haradgeesi iyo hararagam ee habisii macaan haradgeesi iyo hararagam ee habisii macaan hanaan iyo hubqad heegaad ilen habla dheertaho ruxu kula hadlahaa mahamansadee mahamansadee mahamansadee hibadu qurux kabtiyo hibaduba hilay raguu kaaga haray ii heesin badan wuxuu kula hurdaa hore uma kacee naan iyo hubqad heegada ilen habla dheerta horuxu kula hadlaa mahamansadee mahamansadee mahamansadee hibadu qurux kabtiyo hibaduba ilay raguu kaaga haray ii heesin badan wuxuu kula hurdaa hore uma kacee fani kartida halka kugu jira ihogaamiyo halkaniga igehe
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington dhowaanahan waxaa magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya kusoo badanaya gabdhaha dhalinyarada ah ee ku shaqeeya xirfadaha sawirqaadista iyo duubista filmada howshan oo horey loogu yaqaanay wiilasha yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay kanse axmed cali oo kamid ah gabdhaha xirfadaasi ku shaqaysta oo ku mahadcelinaya yuusuf adigay idaacadda v o a marka hore waxaan ahay sawir qaade iyo filim qaade labadaba waxaan sameeyaa xafladaha sidoo kale waxaan duubaa aroosyada iyo waxyaabaha lamidkaa sidoo kale waxaan sameeyaa graphic designka iyo photoshop design goorma xirfadaa bilowda marka inaad noqotid gabar sawir qaadaha muuqaal duubisa waxaan bilaabay labo sano ka hor laakiin hadda sanad ayaan ku shaqeynaya maxaa kugu dhaliyay marka adigoo gabar ah inaad sawir qaada noqotid muuqaal duuban aa noqotid waxaa igu dhaliyey de qofku yani inta badan yani dhalinyarada waxaa jirta shaqala-aan aada u baahsan waxaana jirta oo kale eex iyo maxaanku irahdaa grabaton ka jira shaqasiinta marka waxaan go-aansaday in anigu samaysto yani xirfad anigu madax banaanahay anigu isu maamulayo anigu wax isu dirayo waayah bal dadkaaad u shaqaysid iyo dadkaad sawirada ka qaadid muuqaaladaad duubtid xafladaha noocyadooda kala duwan dadku markaaad u tagto adigoo gabar ah maxay ku dhahaan kaaga falceliyaan wallaahi falcelinta dadku waa wax qariiba horta runtii inay gabar wax duubto marka horeba laguma soo dhawaan war waa gabare naga daayo yacni laguma soo maxaanku irahdaa codsanayo inta ugu badan haddii adigoo howl ka shaqeynaya ama xaflada cadiis ugu timaadaana dadku yani waxay kugu eegayaan yani yani eegmo yasma ah oo kale yani cidna wax inta badan kuu dirsan mayso cidna ku garab istaagi mayso cidna yani waa xirfad inta badan looga bartay wiilasha marka wiilashaa loo tixgeliyaa marka wiilasha kale magaalada boosaaso jooga ee xirfadan ku shaqaysta siday kula shaqeeyaan adiga iyaga laftooda dabcan way ku cusub tahay laakiin intooda badan inta hadda is aragnay yani kalama kulmo ragga inta ugu badan kalama kulmo yani wax iriirin ah laakiin inta ugu badan waxaa dhibsada waxaa wey dumarka gabarbaa wax duubaysa gabarbaa kan yani iyagaa inta ugu badan kusoo eegaya yani waxay la tahay xirfadan inaan gabar ka shaqeyn kara waxaa jira inta badan shaqadan ay wiilal qaban jireen oo aroosyada gabadha oo kale marka la geenayo goobaha qurxinta oo kale in muuqaalo ama sawiro laga qaado kuu fududaata hadeer shaqadaas inaad qabatid oo wiilashii meelaha qaarkood aan looga baahnayn oo kale aada buuxisid aad si fiican de inta ugu badanna de yani waa wax loo baahnaa dee ma jirin ama way ku yareed haddii ay jirto oo dhif iyo naadir laakiin waxaan aaminsanahay de in weli aan lagu kalsoonaan oo kale in gabaar iyo wax duubtale taa xitaa yacni dadka iyaga inta ugu badan waxaa jira dee dadka qaar waxaa jira oo hablo oo wadaada ah oo inta ugu badan u qabsan waaya xafladaha u duuban waaya inaysan jirin gabar duubta taas lafteeda yacni waxaan isleeyahay waxyaabaha igu kalifayba inta ugu badan inaan shaqadan bilaabo dadka kula soo xiriira oo doonaya inaad sawiraan ama muuqaalo ka duubto xafladaha weliba dadkaas waa dad nooceeya yacni inta ugu badan dadka soo dalbada waxa weeye qaar inta badan aan ogoleyn in ay wiilashu duubaan iyagoo maxaanku irahdaa qaawan ama iyagoo yacni timotintoodu muuqata ama iyagoo si kaleba ah dhar khafiifa xiran in in la duubo diidan oo markaa anigu aan shaqada u qabto baahida inaa buuxisay ma u malaynaysaae si fiican si fiican si fiican waxaan aaminsanahay dee in shaqo loo baahnaa aan hayo waxaana ku tala jiraa inaan sii wado maa wiilasha qiimo kala duwan bay dadka ka qaadaan marka adig ahaan galambacayn ma u malaynaysaa in wiilasha qaarkood lacagay ay ka qaadi jireen dadka ay u duubayaan xafladaha inaad kaga duwan tahay si aad u hesho dhiirigelin iyo dad macaamiil badan si fiican anigu inta ugu badan gabdhaha inta ugu badanba dee macaamiisha kama qaado waxii ay ka qaadaan wiilasha sababtoo anigii baanba dee weli dadku ila qabsan marka qaar waxaa dhacda inaan dee aan intaa sawiro u qaado oo kale aan muuqaalada aan duubin sawiro keliya u qaado oo aan bilaashba ku siiyo iraado waatan shaqadeeda haddii aa maalin kale u baahatid ama cid kale u baahan ay jirto ila soo xiriir hadda sidee magaalada uga shaqaysaa marka hadda yacni inta ugu badan yani aroosyada kuma badne oo ma sameeyo yani waxyaabaha kale dhinacaan u wareegsaday oo saxaafadda caadiga warbaahinta xafladaha yani warbaahinta oo kale kuwa xildhibaanada oo kale tusaale ahaan hadda waxaa aada isoo taraya xildhibaanada iyo musharaxiinta kuwaas ayaa inta ugu badan u badnahay iyagaan tagaa haddii aan xitaa aanan la heshiin oo aan lacag aanan ka qaadan yani waxaan sameeyaa inaan si bilaasha aan u baahiyo sawiradaasi yacni xirfadayda dhinaca warbaahinta oo aan muddo ilaa iyo yaraantayda dee aan ku taamiyon jeclaa inaan dhinaca u badiyo ayaan hadda xoogga saara shaqadan shaqa dhib badan baa mise waa shaqa fudud shaqadan de waa shaqo aada dhibka horta shaqo walba ay way adag tahay laakiin de qofka markii uu niyad iyo han u hayaa xoogaa waxay ka fududahay intii hore laakiin caadi ahaan yani waa shaqo dhib badan waa sawiro inaad soo qaadid waa inaad haddana editgaraysid waa inaad si deg dega haddana aad dadka ugu samaysid haatana dhegaystayaalla kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta liverpool ee horyaalka brimier leaga ayaa waxaa siibay shaqaaqooyin dhaawacyo ah oo halis gelin kara in kooxdani ay difaacato horyaalka brimier leaga oo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay ay ku guulaysatay ciyaaryahanka qaska dhexe ka ciyaaraha ee kooxdaasi islamarkaana ah kabtanka kooxda jordan henderson ayaa ku biray liiska ciyaartooyda ee kooxda ka dhaawacan henderson ayaa waxaa laga saaray ciyaartii ay ingiriisku la yeesheen dalka belgium ciyaartaasi oo laba guli xool looga adkaaday ingiriiska markii qaybtii hore ciyaartu ay dhammaatay ciyaaryahankani ayaa ku biiray liiska horey ciyaartooydii uga dhaawacaneed kooxda liverpool waxaana ciyaaryahanada kooxda liverpool ka dhaawacan ka mid ah labada difaac ee bergil pandak iyo jo gomes oo labaduba lagu sameeyey dhaawacyo ay u badan tahay in xilli ciyaareedka oo idil ay ku seegaan sidoo kale ciyaaryahanka garabka midig ee daafaca ka ciyaara trent alexander arnold ayaa isna waxa uu ka haray ciyaarihii saaxiibtirmay xulka ingiriisku ay ciyaarayeen maalmihii lasoo dhaafay kadib markii sidoo kale dhaawac uu gaaray kooxda liverpool ayaa waxaa sidoo kale hadda shaki la gelinayaa in ciyaaryahanka garabka bidiix ee daafaca ka ciyaara andy robertson uu seegi karo kulamo kadib markii looga reebay xulka kubadda cagta scotland kulamadii ay ciyaareen dhaawac fudud oo soo gaaray horey kooxda liverpool waxaa uga maqnaa ciyaaryahanka qadka dhexa ka ciyaara ee tiago alcantara iyo ciyaaryahan alex oxley chamberlin oo labaduba dhaawacyo iminka ka soo kabanaya sidoo kale weeraryahanka kooxdaasi ee moxamed saalax ayaa seegi doonaa kulanka ay axadda kooxda liverpool la yeelan doonto naadiga leicester city kadib markii laga helay cudurka coronavirus isagoo iminka ku jira muddo afar iyo toban maalmood oo karantiil ah kooxda liverpool ayaa haddii aanay degdeg ciyaaryahanadani dib ugu helin waxa ay halis gelin doontaa in ay difaacato horyaalka brimier liga ee dalka ingiriiska dhinaca kalena kulamo ka tirsan koobka loo yaqaana uefa nations league ayaa caawa dhici doona korweshiya iyo portugal ayaa kulmi doona sweden waxa ay u sabri doontaa faransiiska sbain waxa ay marti geli doonaan xulka kubadda cagta jarmalka ukrainena waxa ay aadi doonaan dalka switzerland luxemburg iyo azerbaijan ayaa kulmi doona montenegro waxa ay martigeli doontaa qobros andora iyo latfia ayaa sarki doonaa maalta iyo foro irelandna waa ay kulmi doonaan halka lechtainina ay u safri doonaan gibraltar sidoo kale kulamo kale ayaa dhici doona habeen dambe bosnia herzegovina waxa ay la kulmi doonaan talyaaniga poland ayaa martigeli doonta netherland belgium iyo denmark way sarki doonaan england waxa ay la kulmi doonaan iceland austria ayaa waxaay la kulmi doontaa norway halka rumania ay aadi doonto dalka waqooyiga ireland jack republic iyo slovakia ayaa kulmi doonaa israa'iil iyo scotlandna waa ay sarki doonaan turkigu waxay u safri doonaan hungary serbia iyo ruushkuna waa ay kulmi doonaan ireland waxay martigeli doontaa bulgaria finlandna waxay aadi doontaa wales armenia ayaa la kulmi doontaa dalka waqooyiga macedonia georgia iyo estoniana waa ay sarki doonaan griega waxay martigeli doonaan dalka slovenia kosovo iyo moldovana waa ay kulmi doonaan albania waxay la kulmi doontaa belarus dalka kazakhistan iyo dalka lithuaniana waa ay kulmi doonaan dhinaca kalena kulamo ka tirsan koobka qaramada afrika ayaa dhici doona namibia waxa ay martigeli doontaa maali suudan iyo gana ayaa sarki doonaa angola iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo waa ay kulmi doonaan dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo morocco ayaa sarki doonaa kebfardi waxa ay la kulmi doonaan ruwanda toogo iyo masar waa ay kulmi doonaan tanzania iyo tunisiana waa is arki doonaan ethoobiya iyo niger ayaa kulmi doonaa madagaskar iyo ibercosna waa ay is arki doonaan lesotho iyo benin waa ay kulmi doonaan halka nigeriyana ay ciyaar adaga kula kulmi doonaan dalka siraleon xubintii cayaarahana waa naga intaas
markana dhegaystayaal aanu dhinacii heesaha dabacsan eegno waxaanu idiinsoo qabanaynaa caaqil yare iyo qaaliladan hees ay ku wada luuqeeyaan
waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waay halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa tan iyo tan idaacadan idaacad lamid ay isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
ambadamay qararke waa inaad dadamisa